Walaal qoys oo ku nool deegaan xeebeedka Kudai ee gobolka Jubbada Hoose ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah taas oo ay baahi weyn u qabeen dadka deegaanka. Maamulka deegaanka Kudai iyo laamaha amniga Jubbaland oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay inay si nabad ah u qaybiyaan deeqdaasi. Ugu horeyn, qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ka faa'iidaystay deeqda gargaarka ah ayaa u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay inay deeqdaasi soo gaadho, iyaga oo sheegay in waqtigan ay baahi weyn u qabeen.
deeqda ay noo keeneen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa maasha allah waxaan kaleetan ku codsanaynaa in waxbarashada aad ay noogu kordhiyaan codsiyaad badan ayaan maxaa dhihi jira aad uga codsanaynaa sida biyahoo kale waxbarashada een, caafimaadka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa tan iyo tan lamid laba- mid lamid ahna waan rajaynaynaa inay noo keeni doonaan jubbaland waan u mahadcelinaynaa sida hufan raashinka noogu keentay Een, ilaah baa mahadda iskale ayagaan muxuu ahay ugu mahadcelinaynaa Een, waxaana ka codsanaynaa saan iyo si ka fiican in muxuu ahay wa- wadamada hadda xeebaha markii la yidhaahdo annaga reer xeebeed baan nahay Een, waqtiyii hore hadday baahida ka badan tahay oo muxuu ahay roobkii xoogaa uu iska yaraaday meesha howlgalka inta hadda oo muxuu ahay laga shaqeeyo xeebaha kalluumaysiga iyo beeraha ayaa midigta lehoo u badan beerihii xoogaa dabeelihii yaa ku dhacay Een, muxuu ahay waa way jirideen galey fiican ma jirto iyo simaar fiican ma jirto baddii waqtigan kuusiyaa la yidhaahdaa sida hadda badxer camal dadka siduu u garanaayo baddii way xiran tahay waqtiyaha badxerkaa lagu jiraa in muxuu ahay raashinka iyo muxuu ahay dawada caafimaadka iskuulaadka waxbarashada ay naga caawiso dowladda jubbaland ayaan ka codsanaynaa waxaan doonaynaa waxaan koryooro raashinka ah waan aragnaa hadda gacantaaba ku haynaaba ilaahay baa deeq bixiya wax badan oo intaa ka badan oo ka macno badanaan baan rabnaa intaa waxaa dheer sida ninkii iiga horreeybu u sheegay mashaaci- mashaariic badan baa jira oo waxtar ay wax ku ool annaga loo leh Een, wax badan oo waxqabad ahaan u baahannahay oo dhinac kasta ay ta ahaataba warar luqadaan u baahannahay ceelal baan u baahannahay mashruuc baan u baahannahay warshadaan u baahannahay wax yar uma baahni badda kalluumaysigeeda baan u baahannahay in nala ka qabtiro oo gaadiidii aan helaan u baahannahay beeraha in nala ka maqta lana ka caawiyaan u baahannahay marka xoolaha naftooda een, waxay rabaan tallaal iyo howlo iyo iska rabaan daaway u baahan yihiin in nala ka caawiyaan u baahannahay Ugu dambeyn, guddoomiyaha guud ee deegaan xeebeedka Kudai Cumar Xaaji Barre ayaa ka warbixiyay gargaarka loo qeybiyay bulshada deegaanka Kudai isagoo ka codsaday hay'adaha gargaarka inay soo laba jibaaraan deeqaha ay soo gaarsiinayaan deegaankaasi.
Ee, waa ujeedaan raashinka halkaan ku qayban hayna wuxuu naga soo gaaray dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam marka u horeysa madaxweynaha waan salaamayaa boqol iyo toban iyo afarta waxaan rabnaa wakhtigii raashinkaas ugu habboonaa noola keeni dabeele idooy kaceen beerey weli as- ay soo baxeen kala dhacdan u jira aad buu u mahadsan yahay waxaan ka codsanaynaa inuu noo keena raashin intaan ka badan dadka qaar hadda raashinka ma gaaran Ee, waqti xunna waa lagu jiraa dowladda aad baan u mahadcelinayaa waxaan rabnaa inay noola soo kordhiyo raashin tayale qamadi unbaa hadda noola keenay iyo raashin kale oo kartoomo isku jirjir ayaa noola keenay marka waxaan rabnaa intaan in ka badan dowladda ayadoo mahadsan inay noo keento aad baadna u mahadsantihiin